innagoo odayaasha ah beesha reer waarag waxaanu keenay xoolaha ah nololeeyada ah oo geel iyo ari leh xoolaha oo ah kuwii ugu horreeyey dalka difaaciisa ugu horreeyey oo aanu keenno ugumana dambeeyaanin waxaanu rajaynaynaa inay dabada ka soo kordhaan oo yimaadaan maantay waxaan halkan ku wareejinaynaa annagoo ah odayaasha beesha reer waarag xoolaha aad arkaysaan ee isugu jira geela iyo ariga oo ah taakuladii aan ugu tala gallay ciidanka difaaca puntland aanu ugu tala gallay qaybtoodii hore insha allahu tacaalaa maanta waa maalintii ugu horraysay laakiin uguma dambayn doonto hawshuu weli waa socotaa puntland madaxweynaha puntland waxaa ka mid ahaa hadalladiisii ama dardaarankiisii uu shacabka puntland kula dardaarmay puntland isku tashi ayay horumar ku gaartay isku tashi ayayna ku tiirsan tahay waxay ka mid tahay isku tashigii hadday difaaca dalka tahay iyo haddii ay horumarka iyo dhisida dalka tahay horumarintiisa intuba waxa weeye waa isku tashi ba magaranaysaa ay ku dhisan tahay xoolahan aanu keenana isku tashigi bay qayb ka yihiin dhammaantiinna waa idin salaamayaa waxaan aad iyo aad iyo aad uga mahad celinayaa beesha waa reer waa rag oo maanta ciidanka u keentay geeliya ari taakula ah ay ugu talagaleen ciidanka xoraynta dalka u diyaara hadda ku howlan gobolka sool sidii looga xorayn lahaa nimankaas siduu wasiirka u sheegay kibirkusoo duulka ah insha allahu waana iska tegayaan annagu haddaannu puntland nahay dhiig soomaaliyeed ma ku talinayno mana ku faraxsanin laakiin puntland waxay ku qabsan tahay taaka dhulkeeda ka mid ah inay xorayso haddii laadma haddii cadow soo galo cid allaale iyo ciddii keentay taakuladaasna aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa beelaha dhiman oo hadda aan ogahay inay ku maqan yihiin xoolihii inay xoolihii la soo degdegaan haddii ilaahay idmo meesha waxaa weeye lama sii fadhiyayo bardoon hawshu markay doonto iska bilaaban kartaa marka beel kasta oo xoolo ku maqanaya xoolaha degdeg u keen beesha tanna waxaan leeyahay meeshay ka soo bixiyeen wax karoon ilaahay ha ugu beddelo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin xoolahan beeshu inoo keentay oo ay ugu tala galeen difaaca dalka iyo taakulaynta ciidamada oo isugu jira xoolo nool ari iyo geel waxay rabaan insha allahu inaanu kala gudoono gudduu kala wareego insha allahu iyagana waxaan kaa codsanaynaa inay xoolaha soo kordhiyaan oo intaan aynan kaga harin xoolo badan oo inta ka badan baa laga sugayaa insha allahu inay keenaanna waa rajaynaynaa ilaah idankiis
xooluhu way iska soo dabadhacayaan reer puntland waxaa ka go'an inay dalkooda iyo dadkooda cid dagaalka layna ku soo qaaday magaciisa waxaa la yidhaahdaa kibir uduul kibir uduul weeye dal iyo dad ka soo horreeyey ma jiro kibirna ilaah buu gaar u yahay aadana ma sheegan karo xoolaha taakulayda ciidamada xoraynta ee ciidamada kibir soo duulka ee soonahan soo galay insha allaahu in laga saaro weeye dhab iyo dhab baan beesha ugu mahad celinaynaa iyo beelaha kale oo taakulada keenay insha allah hawshaas waxaa aad wax murugale u ah dhiig soomaaliyeed oo maanta daata oo isku daata soo dhoweyn mayna raallina kama nihin laakiin haddii sharafkaaga iyo dhulkaaga iyo deegaankaaga lagu soo duulo shareecada islaamka ayaa ogol in aad isdifaacdid kana saartid wixii dulmi iyo kibir u soo duul ku yimaada in badan baannu ka hadlayno waxaan lahay walaalayaalo deegaanka ilaah baa ina ku kala beera kiinna ku ekaa in halkaa maanta inta ciidamo la keeno la yidhaahdo ingiriis baa na siiyey dhab iyo dhab baan uga xunnahay haddii xal kale la waayo